faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa baaxadda khasaaraha u geystay dabkii fiidnimadii jimcihii qabsaday suuqa magaalada hargeysa ee waaheen halkaasi oo baabi'iyey oo uu baabi'iyey kumanaan goobood oo ganacsi mas-uuliyiinta somalilan ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin mas-uuliyiinta somalilan ayaan weli rasmi ahaan u shaacin sababta kicisay dabkaasi wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa booqday suuqa wuxuuna la kulmay qaar ka mid ah dadkii hantidooda ku basbeeshay dabkaasi
dhegeystayaal iminka waxaan joogaa bartamaha magaalada hargeyso gaar ahaana suuqa gubtay ee waaheen marka laga yimaado meheradaha bacadlaha iyo dukaamada waaweyn ee goobahan ku shufbeelay waxaa jiray hooyooyin ku ganacsan jira oo ganacsi yaryar ku haystay sida khudradda oo kale laakiin iyaga laftigoodu xilligaasi ay meherada waaweyn meheradooda u ahaayeen hooyooyinkan qaar ka mid a ayaan la kulmay iminka waxaa horteeda aan taaganahay karione ama gaari gacan qofba sida u yaqaano waxa hooyadani ay khudaar yaroo kooban dushiisa saartay waxa ay ii sheegtay in hooyadii lahayd ay baylaha gurigii ka jirta iyo dan caruurtiia u baxday oo ay gabadhan kale walaalaayin sii joogto magaceedaan weydiin doonaa aniga waxaa la ydhahaa deeqa xasan cabdilaahi baa la yidhaha oo miiska lahayd inaa lilah wainaahu raajicuun waxaan ku ihi wixii kiintaallo ayay iibinaysay waxaan ku ihi xabuugta seexaaraday iibinaysay baradhada kiintaalla iibinaysay basasha kiintaalla iibinaysay waxaan ku ihi wixii waxaasaa ka soo haray waa miis karyoonkaa yar intaa saaran ayaa ka soo hadhay maato yaryar bay haysataa waxbay baranayaan dee allah ka cawilo ummaddana allah ka wada cawilo marka iminka halkan intana saaka halkan halkanay saaka salaxday halkaasay saaka salaxday waddadaa dariiqaa dabeedna dee wixii alla siiyo dee way iskaga heli malaha
ha marka iyadu waxay ka shaqaynaysay muddo dheer bay ka ganacsanaysay muddo dheer bay ka ganacsanaysay intaasay caruurta yareer waxbarashadooda iyo de masaariifteeda waxaasay kala baxaysay cidna umay baahna inaan ilaahay ahayn imikana dee way isku filayd imikana ilaahay unbaa dee loo baahan yahy ha imikana ilaahay waxay haayeen shan caruura iyo iyada lix iyo ninkii toddoba waxaan ku inta haa waxay tii weliba saddex kunoo dollar baan urursaday waxaan dhigay bay tihi jawaan baan sidaa ugu rido moogtay dee kaariyoonaha hoosta kama gelin karto jawaanka iyo intii way isku gubay markaa lacagtaa caddaankaa waa lacagay ururinaysay oo ay doonaysay inay dabeetana haddana safar kale ay ku bedesho ahaa ma ay ku bedesho da ama ay wax ku kororsato ama ay dee carruurtooda waxbarashada kaga bixiso markaa saddex kunoo dollar bay hayd bay tidhi dee waxaan ku ii dee dhibaatadaasaa ku dhacday dee ilaahay idankiisa rabbi ha ka cawilo aad baad mahadsantay hooyo marka hore rabadaan kariim magacaaga hooyo saaro rooble waan arkaya daal badan baa kaa muuqda halkee adigu markii hore fadhiisanaysay hooyo kaa gubat suuqa waahayn intee leeg baad waahayn anigu xaggan ka xiga waay intee leeg baad u shaqaynaysaa imsa sanadood si dalka loo soo galay faqashtii anuga soo noqday ilaa koob iyo sagaashan aa waan ku shaqay halkaasaad ku shaqaynaysaa oo carruurtii reerka masaariifta kasoo saartay maxaad iibin jirtay xabuub iyo basal iyo barandho iyo kaabash khudaarta intuu leegaa meherada aad seehay meheradaydu wax weyn bahayd markii hore markii dambana adigu meeshan fadhiyo aada ma weynin waka iminka waxaad fadhidaa bannaan baad fadhidaa hooyo kaariyoonaad waxoogaa yaroo ku dul saarantay basal iyo baradhaahi
dareenkaygu dau iska fiicanya amarkaa ilaahay nagu rida mooyaane ay dadkan waan la qabnaa waa in de maxaan markaa samayna ilaahay baan tala saaranayna intee qoyskaad ka kooban yahay hooyo qoyskeeda anuu qoyskaygu wuxuu ahaa sagaal qof laakiin agoon baan haystaa inankay ka dhintay marka koob iyo toban baan ka mas-uul agoona oo aniga gacantaydu leedaya oo adigu aad suuqa u fadhiyey suuqaan u fadhiyey gaari yaroo aabiyi ka tago halkan gubatay la ilaalinayey oo uu ilaalinayay inaan adeer wey aabiyi markuu ka dhinto een wax uga soo saarin waxaad ka warantaa ilaa iyo maanta dad qaar waxay leeyihin sidaan wax armaynaan mabaana arag weligeeba ilaahay nama soo marin indhana manaan saarin aanu ilkaa ku qaadanay carruurto na ku dhaho taana soo martay weligeena may soo marin haddana waa maqaadiro waa amarka ilaahay dadku fikir dabka kamay haysanin inuu sidaa wax yeella u geysan karo maxaad is leedahay way waa laga kororsan waxaa waxaan kortan garmay laakiin meesha dee masiibun baa nagu habsatay dabkiina waa kaa ilaa alaan ka baxaya ee bakhtigu hayda ilaa sideeddii habeen hore iyo ilaa shalay iyo ilaa waktiga iminka aan taagnay weli qiiqis waan ka baxay la qoya la rusheynay dadkina waa kaa dibadda daadsan wixii hantidii weyneed ka gubatana gubati wixii hantida yar lahaanaa iyaguna quseynay suuqan waxa ka ilaa qof garab rarata oo xamaala ilaa kaariyoon leh ilaa bakhaar sare iyo kuwa mulkiilayaala ayay isugu jireen dawarsanayaan wax siinayna kuwii dawarsanayaan wax siinayna baabay ilaa shalay ina kunkunka iyo qudradda yar wax siinayna ee soo xambaarsanaa ayaa baabay ee halkaasuna way soo shaqo tagay aroortayna way imanayeen xabuubtaanu siinay baradhadaanu siinay lacagtaanu siinay ay way wada baabayaan ilaa shalay way baktiyayaan
hooye waxaa ku jirnaa rabadaan baa inoo soo gashay waxaa kaloon ognahay in abaarana iska jireen sidoo kale duruufo nololeed oo sixir bararka caalamka o dhan saameeyey bal ka warran noloshaa markaa maanta noloshaa dee waanagaa nool horta waxaan lagu dhimanin dawaa alxamdulilah haddaan lagu dhimanin wuxuunbaa la cunaya waa la yska noolaa dee laakiin wax baaba nooga dhiman ma jiro annaga halkaas halkaasaan jiifayno markaan ilaa saaka roorayeen xabuub yardoon kolba meel carar buluq baraq afartii alayn ma soo kax waxaa laleeyahay xataa suuqii maadaama dadkii beeralayda ahaayo sawqa u ahaydeenee keenayey suuqii burburay oo gubtay way joojiyeen way joojiyeen waxaan ka soo ururin galbeed baa laga keeno halkaa buriishka afkiisa afartii habeen meel bur haa sagaashan baa laiga siiyey tirikaan yar markii horena maxaa lagaa siinaya waxaa laiga siinay dee toddobaatan lixdan konton markaa waa waxa weeyaan markii la yeereeyey ama la waayey wuu qaaliyo haa sagaashan baa laiga siiyey sagaashan kii laiga siiyey aniguna tobaniyo iyo tobaniyo koob iyo toban kii lagu siiyey ma garata markaa waktigu waa kaa soo adagay laakiin waxaan lagu dhimanin iska adduunya baabaanada nagama yara ka aan naarkaysan xidlooyinka jiro
dee tusaale imika waxaan arkaya adigii oo ka mida dadkii waayeelka ahaa ilaa shalay intaa dabkuna galay haddana waxun baanu cunayna waan roorayna kolaanu ilaa cadda tagnool xabuyar ku keena kolaanu halkan tagnool bardheer ka soo qaadna wuxun baanu iibinayna de maanaan gaajoono carruurta wuxun baanu siina
markaa laysma dhiibo waad leedahay hada maxaa laisdiibi nolosha waa waa waa in la la socdo dee haa ilaahay un baanu tala saarnaa dee maxaa ilaahay ka weyn isaga inaa saacdo haa ilaahay un baanu tala saarnayna gawadhigaana arkaya saaka awele lixda aroornimay carruurtayda qadadaan u diray saakana meelaan maraan waayo askarti beele ka soo maraan iyo dhulkii imakay qaateen ciyaalkii yareera aa oo xitaa jiidhna intaan waayay aan idhi kalluunka ibsada halkaas orda qudraddana qaata
tan oo kale ma usoo joogto maya weligay maara ilaahayna ima tusin anu ilkaanu carruurta ku qaadano kabalaaan baanu kaga baxnay hargeysa anuun koob haysanin gurigaygii u buuxa ayaan dahabkii intaan dhulka ka aas ku aasay ka tegey markaan soo noqday dambana dahabkii lagu timaanayo gurigaygii ahaa waniga isku dimaanayo markaa deedna taa maantana soo martay weligeednana may soo marin haddana waa adduunya waa laga kabanaya hooye sahre rooble aad iyo aad baad umahadsan tahay khadar maxamed cakulle v o e hargeysa